daarikum aqaladiina halaathata ayaamin maalma saddexa daalika warkaasaan idiin sheegay oo saddex maalmood kadib la ydin dabar goynayo wacdun yabooho eebbo-o hayru makduubin mid lagu been sheega hayrkii aw saddexdii hadday dhammaatay halaagii waa kana falamaa goorti jaa'a yimid amruna amarkii aanu farnay in la dabar gooyo reer samuud najayna waxaanu badbaadinay saalixan oo rasuulkii ah iyo waladiina akhyaarta aamanuu rumeeyey macahu saalix la jiridii biraxmati naxariis mina annaga eebba xagganaga aan uga naxariisano markii horeba iimaan baa la waafajiyey markaan dambena waa la badbaadiyey wa min khizyi yawmiidin maalintaa dulligii dhacayna laga badbaadi saalix iyo intii rumaysay saa ina rabbaka adiga rasuulka moxameda rabbiga huwa alqawiyu alla uunkiisa ka xoog badan alcasiizu addoommadiisa ka adag wey oo marka la gaaro waktigii ay habboon tahay saanu caasiyaalka u xaqa wa akhada waxaa qabtay aladiina ardaasha dalamuu gardarsatay assayxatu nawcul halaag baa lagu sheegay jibriil baa la yidhi ku dhawaaq marun buu qaaq ku yidhi wadnaha hoosu go-ay oo caloosha ku darmay afgembi baa loo dhacay wa akhada waxaa qabtay aladiina ardaasha dalamuu gardarsatay assayxatu qaylo oo fa asbaxuu waxa ay noqdeen fii diyaarihim aqalada gudahooda jaasimiina kuwa afgambisan gafuur gafuur baa loo dhac sida ay u baaba-een en wax dhaqaaqa loo arkin kaan lam yaqnaw inaya nagaanbaad moodaa fiiha daarta gudaheeda ayn horeba u noolayn siday balla shafay u noqdeen ay u baaba-een waxaan horeba u dhaqnayn oo nololba soo marin ayay u muuqdeen alaa hooyaay tanabahuu waclamuu innaga waxa la hadlayo saana caasiyaa la yeeli jiray cagta haddaydaan dhigin tanabahuu baraaruga waclamuu ogaada ina thamuuda reer thamuud kafaruu rabbahum rabbigood bay diideen wixii rabbi diidana saanaa u dambaysa alaa hooyaay tanabahuu waclamuu bucdan dheeraan raxmad eeba laga fogaado ayaa lithamuud u sugnaatay wayaa qawmi qarab haadihi mida naaqatullah eebba hashiisii waya lakum idinka aayatan calaamay idin tahay fadaruuha hasha eebba ka taga taakul ha daaqda fii ardiillah dhulka eebbee bannaan walaa tamasuuha hasha eebba ha daarina bisuu'in xumo oo fayaakhudaakum isla markaaba u idin qabto cadaabun cadaab qariibun idan kelimatu cadaab waxaa looga cabiraya horeynuu calliqnay ama biyihii qowmu nuux lagu halaagay ama dabayshii reer cad lagu halaagay ama dhawaqaan reer samuud lagu halaagay cadaab baa ku dhex jira dhawaq caadi ama cadaabu qariibun dhow facaqaruuha hashi ee bay dileen faqaala nabi saalix baa u yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum aqaladiina gudahooda halaathata ayaam bas ah saddex maalmood yaad aqaladii ku raaxaysanaysaan oo noloshiina ka dhiman daalika warkaan idiin sheegay wacdun yabooh eebbowe hayru makaduubin mid lagu been sheega hayrkii laa kadabtu walaa kudibtu haddaan saalixahay been idiinma sheegin aniga eebbaa ii sheegay warka allana beenkamaba suuragashaba maa kadabtu idinma been sheegin walaa kudibtu anna been layma sheegin kolka warkaan idin siiyey been waa ka fog yahay allana kama suura gasho inuu been sheego nabigana beenba ka caagan been shaqa akhyaareed maaha daalika kaa wacdun yabahuway hayru makduubin mid lagu been sheega hayrkiia falamaa goorti jaa u yimid amruna faridan halaagooda farnay baan najaynaa badbaadinay saalixan rasuulkii saalixa iyo waladiina akhyaar aamanuu xaqa rumeeyey macahu saalax macii rumeeyey biraxmatin naxariis sababteed mina annaga eebba xagganaga aan uga naxariisanay wa min khizyi yawmiidin maalintaa iyadaa ee kuwan beleda ku habsatay dulli iyo darxumadii tiilay ayaanu ka badbaadinay ina rabbaka adiga rasuulka moxameda rabbiga huwa rabbiga keligii ayaa alqawiyu alla xoog badana alcasiizu uunkiisa ka adag wa akhada waxaa qabtay aladiina ardaasha dalamuu gardarsatay asayxatu qaylo oo fa asbaxuu waxa ay noqdeen fii daarihim aqaladooda gudahooda jaasimiina kuwa afgembisan kaan lam yaqnow inaya nagaanbaad moodaa fiiha daarta gudaheeda alaa hooyaay tanabahuu waclamuu baraarugoo ogaada ina thamuuda reer thamuud kafaruu rabbahum rabbigood bay diideen inay rumeeyaanay raacaan iyo rasuulku soo diray alaa hooya tanabahuu waclamuu bucdan dheeraan can raxmatillaahi fi dunya walaakhira laga dheeraado ayaa lithamuud reerkaa u sugnaatay walaqad jaaat rusulunaa qisadii afyadu haddaynu nabiyullaahi nuux iyo nebi yuhuud iyo nebi saalix ka faraxalanay nebi ibraahim baa kana nebi ibraahim arrintiisu waa iska taransiid oo kale wey qolada nebi ibraahim maraysa yacquub bay ugu bishaareeyeen iyo isxaaq isxaaq oo hore iyo yacquub oo ka dambeeya intaasaa lala soo maray laakiin waxaa la maagan yahay oo cagafta la marinayaa reer qawmuluq yaa lagu socdaa kolkaa labadiibaa isu maray malaa'ig la soo diray oo jibriil iyo miika'iil israafiil ka mid yihiin ayaa ibraahim soo maray bishaaradaasay la mareen tan kale lagama lahayn laguma hakan luud baa la aaday kolkaa labadan qiso way isbarkan yihiin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaqad waxaa runa inay jaa'a timid rusuluna waa jamac kolkaa saddexdaa kolley waa ku jireen laba iyo toban lagu sheeg saddexna lagu sheeg rusushaan ilaah uu sheegay malaa'igtii wey walaqad waxaa dhaba jaaad inay timid rusuluna malaa'igtii aanu dirayba ibraahiima u timid marka hore waxayna ula yimaadeen bilbushraa dhan kale lagama le carruur buu u xiiqay in loo bishaareeyo oo isxaaqna waad dhalaysaa isxaaqna yacquub buu dhalayaa waa waladuwale meesha waxaa ku sugan walow waktigaaba ay waaye lahaayeen markay rususha meesha marayaan ibraahim boqol jir wey wadaadda uu qabana saaraa la yidhaah in adeertii sagaashan bay dhaaftay kolkaasaa laleeyahay haddaad wiil dhalaysaan wiilkiisana cimri dheera kolka sagaashan jir wuxuu dhalay markuu wax guursadoos wiil sii dhalo kolka cimri dherer iyo nasli baa la ysugu daray kolka waa bishaara fawqa bishaara isdiwaajiya iyadoo intaa ku filay baa haddana la yidhi qowmuluudna waa la xaaqayo luudna adeer rumwaalkii baa dhalay oo markii nebi ibraahim ciraaq uu joogo suwaaninayey faamana lahu luud luud keliya taa rumeeyey kolkaa luud walaalkii baa dhalay idan dhibka haystana wuu ogaa adigana waxaa la yidhi labadaa wiil oo isbarkan luud kuwii dhibayena waa la xaqaya kolkaa farax ka weyn lama arag bilbushra ayaa lala maray qaaluu malaa'igtii waxay yidhahdeen salaaman nusallimuka salaamow qaala isna wuxuu yidhi salaamun idan isaga ka salaam wanaagsan tiisu waa jumla ismiya salaamun calaykum duca wey tooduna waa ogeysiis masdar wey nusallimuka salaaman ibraahim waa ku salaanay wey dabeecadda deeqsiyaalka lagu yaqaan kolkay marti ku timaad sheeki iyo balwarrama xaggeed ka timaadeen maaha waxaa gadaal bay jiraane martaa ku timid kakac fadhiga martida karaame gogol u dhig biyo si ee waraabi kolkaa kadib xaggeed ka timaadeen iyo xaalkiina waa si ahaato ibraahim suu yeelay arag famaa labitha ibraahim ma nagaan an jaa'a inuu la yimid bicijlin bilaxmi cijlin ibraahim waa loolay arag loobuu dhaqdaa dibi hilibkii buu la yimid dibiga hilibkiisii xaniidin waa la shiilay bicijlin samiinina wadaariyaan idan dibiga horta gool buu ah marti haddii la karaamaynayo neef goolaa loo qalaa hilibka habka loo sameeyana intaad biyo ku karin lahayd amaad dubi lahayd amaad si kala yeeli lahayd waa la shiilaa hilibka isagoo kalaan kala oo shiilan baa la keenaa fa jaa wuxuu la yimid an jaa wuxuu ula yimid bicijlin dibi hilibkii xaniidin shiilan kolka malaa'ig miyaa cunto cunays falamaa goorti ra'aa ibraahim arkay aydiyahum malaa'igta gacmayaalkeeda laa tasilu inayan gaarayn ilayhi hilibkii shila hilibkiisaa looma dayin lama laacin nakirahum ibraahim waa qoonsaday dhaqan baadiyo qiimi badan oo inaguba naqaan baa jira tuugtu markay reeraha ay habeenkii bawd furayso reerka ay bawd furayaan caano kama cabbaan biyana kama cunaan waxay yidhaahdaan cuntadoodaana qabanaysa kolkaa way qaybiyaan qolay cadoosha ka buuxsadaan qolana waa bawd furaan idan ibraahim wuxuu yidhi nimankaad karaamaysee cunto u keentay iyo hilib solan oo laacila tala xumay nimanka ku socdaan hooyuu ahaa gaar buu u degan yahay kolkaa maadiyo wadaadday boobi doonaan ma tala xumay ku jiraan ibraahim waa qoonsaday nakirahum waa qoonsaday waa ujasa wuxuu dareemay minhum xaggooda khiifatan cabsi waa malaa'ig caqli ka batay kolkay rasuulkoo bedelmay arkeen oo wejigii indhaha madoobeeyey ayay qaalu yidhahdeen laa takhaaf haddaad naga bakday oo cuntada anan cunin darteed nooga bakday cabsi meel iska dhig maxaa jira innaa annaga ursilnaa waa nala diray adiga waa ku soo booqannay bishaaradaan kula marnay ursilnaa xaggee baa nalaga diray xaggee laydiin diray ilaa qawmi luutin qoladaasaan aan cagafta marinayna arrintoodii kor ka soo dhammaatay kuwaasaan baabi'inaynaw ilaa halaaki qawmi luutin famra'atuhu ibraahim wadaaduu qabayna qaa'imatun naag dabeecaddeed wey dadkaan la aqoonin hadday aragtay markii hore waa dhuumatay xijaab bay gashay baashaalka hadduu bilowdayna meeshaasay ka soo qosashay wamra'atuhu wadaaddiisii qaa'imatun waa taagnayd fadaxikad qawmuluud baan baabi'inaynaa haddii la yidhi carruurna loo sheegay waa qosashay hadday soo baxday qosashayna fa basharnaaha waxaan ugu bishaaraynay biisxaaq biwilaadati isxaaq inay dhali doonto wa min waraa isxaaq isxaaqna waxaa ka dambeeya oo isxaaqa dhali doonaa yacquub iyadoo markii cuslaysatay sagaashan jir asalna aan dhali jirin haddaana waa yeeshay oo kuwa yaraanta ku dhala daan waa yeelnimada ku dhalin waa laba ciloo maanica lilwilaada laba ciloo dhalmada diidda wey abeernimo aan yaraantiiba ku dhalin waa yeelnimo raximkiiba qallalay ilma galeenkii duumay qaalad waxay tidhi yaa weylataa hoogay wey aalidu ma aan dhalayaa waana aniga oo cajuuzun waa yeela kelimatulcajuuz cuqdaynu ka qabnaa luqal carabiyaynaan aqoonin ceebbaynu moodnaa cajuuz ceeb maaha waa waa cibaara aan kibarisini waa yeel wey kolka duqda iyo waayeelkiiyo lagama xanaaqo laakiin cajuuz waa ka xanaaqdaa soomaalidu waa la isku dilaa luqadiiba ayaan garanayn waatan kelimatulcajuuz waa wax sharci ah inta laakiin haddaad tidhaahda cajuuz asagaaba kule qofka waayeele caraba ee afkaan yaqaan ana cajuuzu ku leeyahay ceeb uma arko luqadii bay leeyihiin idan ogaada cajuuz dhibaato male waa da'weyni keliyeeta duq iyo waayeel bay lamid tahay waayeel qof aan ka cabsoonayn baa cajuuz ka cabsoonaya waatan wadaadii iyada afkeedii ku tiri wa ana cajuuz ma qofkayga sagaashan dhaaftay wahaada ibraahim bay tilmaamaysaa maclii ninkaygii waya shaykhan anuuba iga sii weyn yahay ina haada laba waayeeloo boqol gaarta inay dib u dhalaan la shayun arrin cajiibun yaab low malaa'igtii baa u jawaabtay qaaluu malaa'igtu waxay yidhahdeen atacjabiina islaan yahay ma waxaad la yaabi min amrillah hawshaan allah wata maxaa alla ku culus amarkeeba miyaad la yaabi raxmatullah ilaah naxariistii iyo wa barakaatuhu ilaah barakadiisa calaykum korkiina ha ahaato ama waaba ahaatay ahlalbeyti ya ahlalbeyt aqalka qiimi badan lama arag ibraahim dadkiisiiyow innahu eebbaweyne xamiidun alla la mahdiyo majiidun sharaf badan wey la ysku daadsayey falamaa goorti dahaba ay tagtay can ibraahiima nabi ibraahim arrawcu argagixi u ogaaday malaa'ig inay yihiin saasay wax la cuni waayeen oo waja-ad waa ay u timid haddana albushra isxaaq iyo yacquub oo isdaba socda ayaa ku dhalan doona kuwana waa la halaagaya kolkaasuu muran bilaabay ibraahim qiimigiisa arag wuxuu leeyahay haddaad halaagaysaan cabaar maa loo kaadiyo inay rumeeyaan baa laga yaabaa waa nin dulqaad badan ibraahim oon isagoon kala la arkin haddii la yidhi nimanku waa edab daran yihiin oo mu'miniin baa ku jirta see yeelaysaan inna fiiha luutan naxnu aclamu biman fiiha lanunajiyanahu waahlahu wixii mu'mina ee meesha jooga annagaa kaa og baa la yidhi kolka aad buu u dooday waja-adu ay u timid albushraa bishaaro ilaah baa yidhi yujaadiluna ibraahim waa nala dooday fii qawmi luutin nabi luud qoladuu la joogay ayuu nagula doodo maalloo dibdhiguu leeyahay ilaah baa ibraahim taa ku ammaanay akhyaarnimada iyo ergada iyo wasaatada ina ibraahim nabiyullaahi ibraahim la xaliimun waa nin dulqaad badan laa yucaajilu lcuquuba cuquuba in la dedejiyaa ma ogola ibraahim awaah mid alla u noqod badan wey muniibun ilaah u hoyda kolkaa malaa'igtii baa iska canaanatay waxaa lagu yidhi yaa ibraahim acrid can hada ha isku daalin kuwaan iyo shafaacadooda iyo akhyaarnimadooda waa soo dhammaatay acrid ka jeedso can haadaa doodidaad qowmulud u deedayso innahu arrinka wuxuu yahay qad jaa'a inuu yimid amru rabbika rabbiga amarkiibaa yimid wa innahum qowmuluud aatiihim waxaa u imanaya cadaabun cadaab gayru marduudin mid xag eebba laga naqa kayrkii ah ayaa u imaanaya ha isku dhibin walaqad waxaa dhaba ja'ad rusulunaa inay timid ibraahiimay u timid bilbushra farax gelin qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman salamnaaka salaaman qaala wuxuu yidhi salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato famaa labitha ibraahiim ma nagaan an jaa'a inuu la yimid bicijlin bilaxmi cijlin dibi helab dibi hilibkii ayuu ula yimid xaniidin la shiilay falamaa goortii uu ra'aa arkay aydiyahum malaa'igta gacmayaalkeedii inayan laa tasilu gaaraynin ilayhi hilibkii wax laacayo hamuun iyo dankalo male ummad wax cuntaa ma aha ayuu nakirahum qoonsaday oo u awjasa dareemay minhum xaggooda khiifatan cabsi qaaluu waxay yidhaahdeen laa takafa cabsan innaa annaga ursilnaa waa nala diray ilaa qawmi luutin nebi luud dadka uu la nool yahay qawmiyada waa mucaashariya musaakana wuu la dhaqmayey wuu la degnaa ee ku dad ma aha ilaa qawmi luutin nebi luud qoladuu la nool yahay ayaa naloo diro warkooda soo dhammaaday wa imra'atuhu nebi ibraahim wadaaduu qabay saaro wey qaa'imatun waa taagantoo meel bay ku laabnayd hadday maqasho arrintii kala baxday baqdin dhammaatay yay fadaxikad qosashay iyadoo ku faraxsan dabargoynta qolada la dabargoynayo iyadiyo luudna waa eeday ugu aadan tahay iyadii ibraahim baa ilmo adeera luudna waxaa dhalay walaalkood fadaxikad qosashay fabasharnaaha waxaanu ugu bishaaraynay wadaadii qosashay biisxaaqa nabi isxaaq baanu ugu bishaaraynay wa min waraa isxaaq isxaaq gadaashiisana yacquub ayaa ka dambeeyey qaarada waxay tidhi yaa weylata hadalkii dumarka wey hoogay wey aalidu mayaan dhalaya waana aniga oo cajuusun waayeela wahadaa kana u bacli ninka igin yahay shaykhan mid duqoobay mina haadaa laba waayeeloo dib u dhasha shayun arran cajiibun yaablow qaaluu waxay malaa'igtii yidhaahdeen atacjabiina ma waxaad la yaabaysaa min amrillah alla amarkii miyaa wax lala yaabaa waxba eebba kuma sa agtiisa wax ku culus ma leh wax walba agtiisu waa ku sahlan yihiin min amrillah miyaad la yaabi raxmatullah alla naxariistii iyo wa barakaatuhu khayrkiisa yaaba calaykum korkiina noqday ahlalbey yaa ahlalbey aqalka ibraahim dadka ku noolow innahu eebana xamiidun alla la mahdiyo wey majidun alla sharaf iyo deeq iyo karan badan wey falamaa goortii dahaba uu ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim xaggii arrawxu argagixi oy wajahadu u timid albushraa bishaaradii yujaadiluna uu nala dooday fii qowmi luutin nebi luut qoomkiisa ayuu nagula dooday oo in dib loogu dhiga halaaga ayuu ku hadlay inna ibraahiima nebi ibraahim la xaliimun waa minin dulqaad badan awaah alla baryad badan muniibun eebba u noqod badan malaa'igtii yaa ibraahiimu ibraahiimow acrid ka jeedso can haadaa warkan innahu arrinka wuxuu yahay qad jaa amru rabbika rabbiga amarkii in kuwan laxaaqaa ayaa kor ka yimid noqod male wa innahum qowmu luud yaatihim waxaa u iman doonaa cadaabun cadaab hayru marduudin mid la naqa'anan ahayn lasoo dhaafta ransiid baa lagu ahaa dantii iyo luud markii loo yimid arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walamaa goorti jaa'at rusuluna malaa'igtan diray ay timid luutan hadday u yimaadeen si awaan la xumeeyey luud bihim mar- martida sababteed niman dhallinyaraa oo qurux badan bay u muuqanayeen waana noocay raadin jireen kolkaasaa qamaamo luudan baa loo yimid malaa'igtii baa u timid si a luud baa la xumeeyey bihim malaa'igta sababtood si u yeela garan maayo quwo iyo ciidan ma hayo ardaashiina inayn fare la seegaynin waa garanaya martida xaggee geeya waa daaqa waa ciriiryoomay luud bihim martida sababteed darcan min darcin xabad ahaan wa qaala wuxuu yidhi haadaa yoomka kan yowmun maalin wey casiibun qallafsan si aan martidii yeela ma hayo quwo aan ku daafaca ma hayo mashiixayaalkiina waa kuwa kan soo habaasinayaan isla markiiba waa kan wajaa'ahu nabi luud waxaa u yimid qawmuhu reerkuu la degnaa yuhracuuna iyagoo la qamaaminayo qamaamaha ilayhi isagii baa loo yimid wa min qablu waktigaa ka horna kaanuu waxay ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya asayi'aat waa la jamciyey sayi'a keliyata ma aha cabdullaahi ibnu cabbaas waxay samayn jireen ee xaaraamtaha ilaa toban buu gaarsiiyey wuxuu yidhi waa isqaawin jireen oo qoorahay isugu faani jireen ninba intuu nin kale ka beeja dherya meeshaa goobtaa lagu dhuudhuusi jiray ninkay naaf yar qabato labada lugood buu isugu taagaya waa daryaaminaya xaalka iyo kaayida meeshay harsanayaan ayay ku daadinayaan kii sii jeedsada tuuryaxad baa dhabarka lagu dhufanaya kolkuu boodoo ku jira qosol baa laga wareegaya martidiiyo socotada inta la xamajuujiyo ayaa la dhici jiray kolka arrintoodu liwaad kuma ekayn assayi'aad xumaan idaylkeed ayay samayn jamcaw qaala wuxuu yidhi nabi luud hadduu arkay kuwii oo qamaamaha yaa qawmi qaraabo haa ulaa heerkuu gaaray arag inuu gabdhihiisa ku furto martidii haa ulaahi kuwa kan banaati gabdhahayga wey ama gabdhihii ummaddu ishaaraya ama kuwiisaba hunna iyaga baa adharu idiin nadiifsan lakum idinka fataqullah ilaah idin abuurtay ka baqa walaa tuqsuun annahay murjinina fii dayfi martidayda xumaynteeda haygu murjinina waa la derderay dhag baa loo dhigi waayey haddii la jiray wuxuu yidhi alaysa minkum warsaw idinkuma jiro rajulunin rashiidun toosan nin keliyeeta oo warkayga la quman yahay idinkuma jira miya jawaabta loo naqay arag qaaluu ardaashii waxay yidhahdeen qowmu luud laqad waxaruna calimta inaad og tahay luud maa lana inuusan noo sugnaan fii banaatika gabdhahagaa sanka naga gelinayso min xaqin dan iyo muraad kama lihin wa innaka adiga luudana la taclamu waad og tahay maa nuriidu waxaanu doonayno rag baan rabnaa haween ma rabno sidee yeelaa marka warkii waa la cadaystay martidiina waa tan qaala wuxuu yidhi calaa calwey low goor anna li ay ii sugnaan lahayd bikum idinka quwatan xoog awood haddaan caawa idiin leeyahay aan idinku baabi'iyo allaba idinlama sugeen haddii kale reerii dhowoon martida kula cararo oon magan gala male aw awi haddaan dulmi karo ilaa ruknin qabiil shadiidin adag labadii midna ma hayo kolkay tabarii dhammaatay nebigii calaa calay malaa'igtii intaa waa daawanayaan malaa'igtii baa war bixisay qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen yaa alloh isagu naftiisa waktigaa ka hor ma garanayo dhallinyaro qurux badan ood xer cilmi moodo oo nadiifa isugu soo sawireen inay malaa'ig yihiin garan maayo waa dadkay rabeenna fitna meesha ka socota sida laysugu foolba'ay arag kuwan malaa'igtee meesha yimid inay kuwan xaaqaan ay u yimaadeen kuwaanna inay daba xadaan ay rabaan sida laysugu foolba'ay arag qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii weye yaa alluh innaa annaga rusulu rabbika rabbigaa malaa'igu soo diraan nahay neeftaa ka soo go'day la yasilu kuwaan gaari maayaan ilayka adiga annagana waxnama yeeli karaan malaa'ig baa nahay ee dhagayso faasri la dheelmo biahlika xaaskaaga la dheelmo biqidcin gabal min alleyli caawannimo ka mida yaan waaga meesha kugu baryin habeen iyo maalin socodkeeda habeenkaa fiican saddex masiibo oy maalin leedahay habeen male awalan qorrax kulul habeen male cagagubna male ciid kacaysiya dabaylna male idan xamida almudlijuuna kiba suraahum wakafaa man takhallafa alibtaa haddaad soconaysid amnina jiro habeen baa masaafooyinka la gooyaa daliilkeediina waa kan faasri biahlika ilmahaaga la dheelmo biqidcin gabal min alleyli habeen ka mida walaa yaltafid yuusan milicsan minkum idinka xaggiinna axadun qofna jugjacda ka dhacaysa berri iyo kanooniga yaan dib la soo dayin ila imra'ataka islaantaada xun ama dib bay soo dayi doontaa ama way idinka ari doontaa innahu arrinka wuxuu yahay musiibuhaa inuu naagtaada ku dhacayo ma asaabahum reeraha waxa ku dhaca goormaad halaagaysaan wey ina mawcidahum dabargoyntooda waktiga loo ballamiyey asubxu wey subxu waa goorma min alfajri ilaa tuluuci shamsi salaada markay caddaato ilaa qorraxda ka soo baxdo inta u dhaxaysaa subxu la yidhaah ina mawcidahum waktiga dabargoyntooda xag ebel laga qabtay asubxu subaxnimada wey wuxuu yidhi ilaa subaxdii ma noolaanaya waa ka nabiga si xun bay u galeen ma ilaa subaxdii joogayaan malaa'igtii baa canaanatoo tidhi alaysa subxu biqariib ma berriyaa meel jiri oo habeen la baashaala alaysa subxu ma wuusan ahayn biqariibin mid dhow waa dhow yahay wey sidii loo halaagay dhagayso falamaa goortii jaa amruna amarkanagii uu yimid buu yidhi eebe sidii loo halaagay afar degmay ahaayeen saduum iyo camuuriyo ayaa ugu waaweynaa mawqic ahaan labadan boqortooyo urdun iyo mamlakada dhexdooday dhacda baxrulmayid meeshii bay weli ku taal sidan intii loo qabtay yaa sidaa loo gadiyey falamaa goortii jaa uu yimid amruna annaga eebba amarkanaga jacalnaa waxaan ka yeelnay caaliyaha degmada korkeedii kore saafilaha hoosteeda wa amtarna waxaanu ku raawinay calayhaa degmada xijaaratan dhagax min sijiilin dhooba la kariyey oo ma dadkii socoto u maqnaa baa lagu raawiyey masoorta intii dhagaxan lagu shubay yaa la gediyey labadaba waa la yidhi min sijiilin dhooba la kariya mambuudin israacraacsan oo karara musawamatan la calaameeyey cinda rabbika rabbiga agtii baa laga soo calaameeyey oo dhagax walba waxaa ku yaalla ismu man yurmaa bih kan lagu ganaayo magicii ayaa ku yaal lala gefi maayo wamaa hiya ficiladan ama halaagii ama taariikhdii ama dhagaxyaalkii min adaalimiina kuwan qureesha bibaciidin kama foga oo ficladiina waa hayaan liwaadkii lagu baabi'iyey meeshiina maba dheera waa jaziira alcarabiya dhagaxiina waa diyaar wamaa hiya ama dhagixii u celi ama degmadii u celi ama ficladii u celi min adaalimiina qureesh bibaciidin mid ka fog maahaw walamaa goortii jaad rusulunaa ay u timid luuda nabi luudba si alla xumeeyey luud bihim rususha sababtood oo daaqa waa ciriiryooma bihim sababtood darcan xabad wa qaala wuxuu yihi luudo calacalaya haadaa maalinka kan yawmun maalin wey casiibun qallafsan wa jaa'ahu waxaa nabi luud u yimid qawmuhu reeruhu la degna yuhracuun iyagoo la qamaajinayo ilayhi isaga xaggiisa ay qamaamo u yihiin wa min qablu wakhtigaa ka horna kaanuu waxaba dhaqan iyo caado u ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya asayi'aati xumaanyaalka qaala nabi luud baa yidhi yaa qawmi qaraabo haa ulaahi kuwa kana banaatii gabdhahaygaa hunna gabdhaha ayaa adharu idin nadiifnimo badan intaad xaar qufan lahaydeen lakum idinka ee fattaqullah ilaah ka baqa waxaad doonaysaan xalaal ma aha walaa tukhzuun ana hay murjinina fii dayfi martidayda xumaynteeda haygu murjinina haddii la derderay dhag loo jalqin waayey alaysa ma wuusan idinka mid ahayn minkum idinka rajulun nin rashiidun toosan qaaluu waxay yidhaahdeen laqad waxaa runa calimta inaad og tahay maa lanaa inuusan noo sugnaan fii banaatika gabdhahaaga min xaqin muraad iyo dan kama lihin wa innaka adigana lataclamu waad og tahay maa nuriidu waxaanu doonayno qaala wuxuu yidhi low goor anna lii uu ii sugnaan lahaa bikum idinka mujrimiinta ah quwatan xoog laydinku baabi'iyo aw aawi haddaan u dulmi lahaa ilaa rugnin qabiil shadiidin adag ayaa ii fiicnaan lahayd caawa qaalu malaa'igtii waxay yidhaahdeen yaa luudu nabiyullaahi lu inaa annaga rusulu rabbika rabbigaa malaa'iguu diraannahay lan yasilu kuwan gaari maayaan ilayka adiga dhibaatiyo murjin kula gaari maayaan ee faasri biahlika ciddaada la gur biqidcin gabal min alleyli habeen ka mida walaa yaltafid yuusan milixsan minkum isagoo idinka mid yahay axadun qofna yuusan gadaal soo dayin ila imra'ataka naagtaada xun oo dib dayi doonta oo baabi'i doonta innahu amarka eeba waxaa wey musiibuhaa inuu naagta ku dhici doono maa cadaabka asaabahum qoomka ku dhacay goormaad halaagaysaan inna mawcidahum halaagooda wakhtiga la ballanshay asubxu waa beriga wey waa fog tahay halaysa subxu ma subaxan soo socdaanan ahayn biqariibin mid dhow falammaa goortii jaa'a amruna amarkanagii u yimid jacalnaa waxaanu ka yeellay caaliyaha degmada korkeedii saafilaha hoosteeda wa amdarnaa raawinay calayhaa degmada korkeeda xijaaratan dhagax naara min sijiilin looba la sameeyo dhagax laga dhigaya manduudin israaracsan musawamatan la calaameeyey cinda rabbika rabbiga agtii laga soo calaameeyey wamaa hiya dhagixii kuwii lagu baabi'iyey ama ficilkii kuwii lagu baabi'iyey ama meeshay degnaayeen min adaalimiin kuwan qureeshee dulmi falowyaalka ah bibaciidin mid ka fog ma aha wallaahu aclam